saraakiil ka socota waddanka yuganda ayaa toddobaadkan la kulay xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo naqdinaya warbixin ka soo baxda qaramada midoobey oo ku eedeysay yuganda inay taageerto fallaaga ka jirta waddanka kongo iyadoo yuganda ku goodinayso inay ciidamadeeda nabadilaalinta ee jooga soomaaliya ay la baxayso sida ay ku soo waramaysa wariyaha v o eda hillary howler oo joogta magaalada kambala dowladda yuganda waxay rajo wanaagsan ka filaysaa natiijada warbixinta qaramada midoobay maxamuud mascade oo stuudio helo jooga ay noo soo jeediyo wafdi ka socda waddanka yuganda ayaa kulan ay la yeesheen xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ugu goodiyeen inay ciidamadooda nabad ilaalinta ee ka jooga waddanka soomaaliya ay la bixi doonaan haddii aan qaramada midoobay ka noqon warbixin eed loogu jeediyey yuganda oo ay dowladdu ku tilmaantay mid sharxambaarsan warbixinta uuraantii bishan ay si qarsoodiha u heshay warbaahintu ayaa ku eedeysay dowladda yuganda inay taageero u fidiso fallaagada m ee ka dagaalanta waddanka ay dariska yihiin ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo ay warbixintu xustay in yuganda ay siiso fallaagada ciidan hub iyo talooyin intaba yuganda ayaa si carale uga jawaabtay eedda loo soo jeediyey iyadoo ku dhawaaqday haddii aan warbixinta wax laga bedelin inay ciidamadeeda nabad ilaalinta ee soomaaliya ka joogay la bixi doonto sidoo kalena ay joojin doonto ugaarsiga dagaaloogaha la doondoonayo ee joseph coni oo laga baadigoobayo jamhuuriyadda bartamaha afrika afhayeenka dowladda yuganda fred obolot ayaa sheegay in halkay arrinka ka taagan yihiin ay u gudbiyeen madaxweynaha golaha ammaanka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon waxauna intaa ku daray in kulamada magaalada new york oo hogaaminayay wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta ruhukana rugunda ay u dhaceen si wanaagsan dowlad ahaan waxaan ka warsugaynaa doctor rugunda warka uu nagu soo celiyo laakiin sida kale jawaabaha hordhaca ee aan helayno waa kuwa rajona gelinaya warbixintana si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey obolot waxa uu sheegay in waxa yuganda doonaysahay ay tahay in si buuxda looga noqdo eedaha ay warbixintu soo jeedinayso iyadoo sidoo kalena ay warbixinta qaramada midoobay ee ku baaqayso in cunaqabatayn la saaro yuganda dowladdu waxay rajaynaysaa in la caddeeyo eedaha kooxda quburada ee golaha ammaanka dowladdu waxa ay samaysay dadaala muuqda oo ay ku hubinayso in xal nabadgelyo ah laga gaaro iska-horimaadka ka jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sidaa daraaddeedna waxaan rajaynaynaa inaan helno jawaab wanaagsan marka la eego eedaha la soo jeedinayo xilligan la joogo ciidamada yuganda ee jooga waddanka soomaaliya waxay lafdhabar u yihiin ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika ee ka howlgala gudaha soomaaliya kuwaasoo gacan ka geystay in maleeshiyaadka al-shabaab laga saaro meelahay awoodda xooggan ku lahaayeen ee gudaha dalka soomaaliya inta badan khubaradu waxa ay isku raacsan tahay in haddii ay yuganda ka baxdo soomaaliya ay noqon karto guuldarro weyn oo soo gaarta qorshaha nabad ilaalinta iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya hase ahaatee diblomaasiyiin badan oo reer galbeeda oo aan magacooda la shaacin ayaa goodiska yuganda uga jawaabay si shaki ku jiro iyagoo sheegay inaanay rumaysnayn in yuganda ay ujeeddadeedu tahay inay ka dhabayso goodiskeeda kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha siyaasadda wedi sherman oo dhowaan la kulantay madaxweynaha yuganda ayaa u sheegtay wariyaasha inay filayso in yuganda ciidamadeedu ay sii joogi doonaan gudaha soomaaliya iyadoo la tix raacayo kaalinta hogaamineed ee taariikhiga ee dalka iyo siday dowladdu u goosatay wax ka qabashada ammaanka gobolka warbixintii wariyaha v o eda hillary howler inooga soo dirtay magaalada kambala ee dalka yuganda maxamuud mascade stuudio hela jooga ayaa inoo soo jeediyey